heshiiskan oo si wada jir ah ay qalinka ku duugeen wasiirka qorshaynta iskaashiga caalamiga ee soomaaliya jamaal maxamed xasan iyo wakiilka midooda yurub ee soomaaliya oo ku kacaya malaayiin dollar ayaa loogu talagalay in dib loogu dhiso wadooyinka waaweyn ee isku xira magaalooyinka gobolada dalka soomaaliya iyadoo wadooyinka dayactirka lagu samaynayo iyo kuwa dib loo dhisayna ay gaarayaan kilomitir wakiilka midooda yurub ee soomaaliya nicholas balanga martins ayaa ka hadlay muhiimada mashruucan uu leeyahay
waxay ila tahay inuu heshiiskan yahay mid dhaqaale oo muhiim ah aragtidayda siyaasadda iyo diblomaasiyaddu wax badan ayay ka midaysan yihiin waxaana dhammaanteen ku midaysannahay inaannu buundooyin dhisno oo aan dadka isku xidhno waxaana heshiiskan uu ku saabsan yahay sidii loo dayactiri lahaa waddooyinka iyo sidii qofka soomaaliga ah ee caadiga ah nolosha loogu fududayn lahaa waxaannu isku dayaynaa inaannu soo yarayno wakhtiga la ysaga kala goosho magaalooyinka boosaaso iyo gaalkacyo gaalkacyo iyo beledweyne ama muqdisho
wasiirka howlaha guud ee dibudhiska soomaaliya mudane cabdi aadan hoosow oo wasaaradiisu ay mashruucan fulinayso ayaa sharaxaad ka bixiyey qaabka mashruucan loo fulinayo mashruucan wuxuu wax ka qabanayaa horta cabaad buu soo socday arintiisu ay soo socotay wuxuu wax ka qaban doonaa amniga wuxuu wax ka qaban doonaa isku xirka magaalooyinka gobolada iyo xitaa wadamada gobolka aanu dariska kuna waxbuu ka qaban doonaa xitaa in dawladdu ay gaarto meela aysan awal gaari jirin dhibkii dhacay dartiis waxbuu ka tari doonaa labaiyo afartan milyan oo ka mid ah lacagaha ku baxaya mashruucan waxaa bixinaya midooda yurub halka lacagta kalena ay ka imaanayso bangiga horumarinta afrika dowladda federaalka iyo hay-ado kale ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed oo goobjoog ka ahaa saxiixa heshiiskan ayaa bogaadiyey mashruuca iyo taageerada midooda yurub ee soomaaliya mashruuca dibudhiska wadooyinka dalka oo wax weyn u tari doona isku xidhka maamulada iyo iyo dalka guud ahaanba labayo afartan milyan waa wax yar marka loo eego baahida weyn ee aynu qabno inaan dalkeenna isku xidhno laakiin waa bilow aada u fiican oo aan qabno in ay ku soo dhiiradaan waddamada kale ee caalamka ee aan saaxiibada nahay inagala shaqeeyaan si kastoo ay tahay mashruucan ayaa haddii uu hirgalo waxa uu fududayn doonaa isu socodka wadooyinka waaweyn ee gobolada dalka soomaaliya oo dhibaato badan ay ku qabaan bulshada ku dhaqan deegaanadaasi isku gudubkooda waxaa horey u jiray mashaariic dhowr ah oo dowladda soomaaliya ay la saxiixatay dalal kala duwan walow intooda badan aan fulin hase yeeshee dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay in mashruucan sida ugu dhaqsiyaha badan uu ku hirgeli doono saynab abukar maxamed v o a muqdisho